alwasiyatu bihuluf dardaaran la dardaarmo huluf waxa la yidhahda saddex meelood meel xoolaha la dardaarmo can sa'd bni abi waqaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi maridtu waan xanuunsaday buu yidhi caamal fadxi furashada maka la furtay sanadkeedii waa sanadkii sideedaad ee hijrada maradan xanuun baan xanuunsaday buu yidhi ashfaytu aan u dhowaaday minhu maradkaas calalmowti dhimasho dhimasho aan u dhowaaday buu yidhi aada xanuun u daran ayaan xanuunsaday faataanii rasuulullaahi baa ii yimid sala allahu calayhi wasalama yacuudunii xaalu isoo booqanayo nebigaa booqasho iigu yimid buu yidhi maxaa yeeley qofka xanuunsada waxa weeyaan sharcigeenna in dadka islaamkaa lasoo booqdo loo tago ciyaada macnaha kuwa kaloo xataa ma garanaysaa shaqaalayowga iyo gaalooyinka iyo waxaas laftooda waa lasoo booqdaayo xataa inay islaamaan baa dhici kadha faqultu waxaan idhi yaa rasuula allaahi ina lii maalan maal baa ii ahaaday maalkaasoo kaiiran badan xoolo badan baan leeyahay walaa yarisunii ina dhaxli maayo ilabnatii gabadhayda mooyaane cid kaloo dhaxlaysa ma jidho afa uusii ma dardaarmaa bimaali kulli maalkayga oo dhan ma dardaarmaayo ma dhaha waa dardaaran xoolahaasi ha la ii sadaqeeyo ha la ii bixiyo xoolahoo dhan sidaa ma sameeyaa buu qaala wuxuu yidhi nebigu laa maya qultu waxaan idhi haddaba fa huluthay maali maalkayga saddex meelood labo haddaba ma dardaarmo haddaad ii diiday xoolihii oo dhan inaan dardaarmo qaala wuxuu yidhi nebigu laa maya laba meeloodna ha dardaarmin saddex meeloodoo laba macnaha qultu waxaan idhi haddaba fashadra kala bar ka warran kala bar ma dardaarma qaala neb wuxuu yidhi laa maya qultu waxaan idhi fa hulutha haddaba saddex meelood meel ka warran afa usi hulutha ma dardaarmaa qaala wuxuu yidhi nebigu ahuluthu wahuluthu kaiirun ahuluthu almashruucu ahuluthu macnaha bay ka dhigan tahay waxa la jireeyey ahuluth waa saddex meelood meel baa horta mashruuc mashruuc ah oo jaa-is ah wahulusu huludka laftihiisu kaiirun waa badan yahay maxaa yeelay innaka adigu an tadaca inaad ka tagtid warasataka kuwii ku dhaxli lahaa aqniyaa iyagoo hodan oo xoololahoo aada xoolo uga dhimatay baa khayrun ka khayr badan min an tadacahum inaad ka tagtid caalatan iyagoo cayra yatakafafuuna annaasa xaalay dadka sacabada u dhiganayaan dadka ayadoo uga taga ku dhaxli lahaa iyagoo hodana oo xoolo ma garanaysaa uga tagtay baa ka khayr badan inaad ka tagtay iyagoo cayroo dadka sacbada la hoos ordaya marka xoolaha ka tagtay lafteeda ajarkii baa leeda wey haddaadan maaragtay inaad hulusaan iyo xoolahoo dhan iyo kala bari aad bixisid laguma ogola hulus baa la ogolaya saddex meelood meel waa inaka adigu weliba dadka qofku ka dhimanaya hadday yihiin dad macnaha iska masaakiin waxba haysan xataa huludka inuu dhammaystira ma ficno hulud dhan uu dardaarmo haddayse dad ay yihiin waxhaysto oo hanti lahoo inuu hulud dardaarmo way fiicanta wa innaka adigu lan tunfiqa nafaqayn maysid nafaqata nafaqo wax bixin maysid ilaa haddaa wax bixisid ujirta waa la ajar siinayaa fiiha dhexdeeda waa laga ajar siinayaa waa lagu ajar siinayaa ujirta fiiha dhexdeeda laga ajar siinaya xataa luqmataba allah ka dhigo afgelis tarfacuhaa aada u kor qaadaysid aad u kor yeelaysid ilaa fi imra'atika islaantaada afkeedaba ha xaaskaada cunnada yara afka u gelinaysiba allah ka dhiga gacanta inta ku qaadid aada afka u gelinaysidbe waa laga ajar siinaya wax alaale waxaa bixisa maxay ka dhiganta waxyaalaha niyada weynba looga qasdin oo ma garanaysaa qofku laga yaaba ajar iyo sadaqa yonasan ku dalbaynaya ma garanaysaa xilligaas dadka isqabaya wada joogaan afka iyo waxa isku gelgeliyaan ba allaha ka dhigay ajar baa lagaa siinaya qultu waxaan idhi yaa rasuula allah aw khallafuu ma layga gadaal marinayaa can hijratii hijradaydi ilaa saxaabigaan saxaabadii maka ka hijroodayba waxaa la tegay magaalada madiina danay noqotaba waa la soo noqdaa caamulfatxi baa la maraya makana waa hadda waa daarulislaam wuxuu leeyahay me asxaabaduna waxay aada u dhibsan jireen meesha ilaahay darti awal uga tageen inay deegaan ka samaystaan oo iskaba joogaan marka hijradaydi ma laga gadaalmarinaya waa inig waddan ka hijroode xanuunkan miyaan talo u dhiman doonaayo ma hijradii baa laga gadaalmarinayaayo ma halkaana talo laygu oofsanaya qaala wuxuu yidhi nabigu innaka adiga lan tukhallafa lagu gadaal marin mayo bacdiyaa gadaalkayga oo fa tacmala aada camal fashid bihi takhallufkaas camalan camal gadaal marintaas camalkaasoo turiiddu aad doonaysa bihi camalkaba wajhallahi aa ku doonaysa ilaa haddaa camal la timaadid adooba halkan jooga isdadta waxaad siyaadsanaysaa bihi camalkaas rifcatan sarrayn iyo wa darajatan daraja ayaa siyaadsanaysaa weeyaan taa un baad siyaadsanaysaa dallacaad un baa lagu sii qoraya meeshaada aadoo jooga walacallaka waxaase mudan tahayba adigu waxaad mudan tahay lacallada xagga nebiga mar hadday ka timaado calayhi salaatu wasalaam bes xaqiiqay bay iska noqonaysaa walacallak waxa xaqiiqa ah an tukhallafa in lagu dib mariyo dibmarintaan ma aha tii horeo kale haddaan soo marinay dibmarin waxa weeyaan xanuunkan aa ka kacdid oo muddo lagu daayo weeyaan oo aad noolaatid an tukhallafa in lagu gadaal mariyo oo xanuunka aa ka madax qaadid oo aa ka biskootid oo aad noolaatid taasaa xaqiiqaha taasaa mudanta xataa yantafica ilaahay iska kaaga intifaacaan bika adiga aqwaamun ummadaha ay kaaga intifaacaan ummadaha aad anfacdid wayadura bika ay kaagana dhibtoodaan aakharuuna ummado kalena ay kaaga dhibtoodaan inaad noolaatid ilaa ummadana ku anfaca aada anfacdid oo kuwa aad macnaha ay kugu intifaacaan ummadana ay kugu dhimutaan sidii baad noqotayoo ilaa u gaalada dhibay oo jihaaryo dambe iyo dagaallo dambe la galay waa noolaa muslimiintana ku intifaaceen oo oo u gargaaray rajihii nabiguna xaqiiqa u noqda calayhi salaatu wasalaam sacad waa la caafimaashay waa noolaa ilaa waagi dambe wuxuu dhintay markay hijradu ahayd shan iyo tobankii meelahaas markii horena sanadkii sideedaad iyo iyada la marayy allaahuma ilaahay buu yidhi nabigu amdi u tagsiih liasxaabii asxaabtayda hijratahum hijradooda ilaah u tagsiih ilaahay baa ka kala dhantaali hijraday hijroodeen ilaah u taamiye walaa taruddahum ilaah waa ku celinin calaa acqaabihim cirbahoodana ilaah gadaal ha ugu celinin waa meeshay ka tageen rawaahu lhamsatu can cimraan bni xusaynin radia allahu canhu ana rajula ninbaa actaqa xoreeyey sitata mamluukiina lix loo hanto lahu isaga lix addoon ayuu xoreeyey oo mamluukiina lahu isaga loo hanto uu leeyahay cinda mawtii buu xoreeyey markuu dhimanayay lam yakun uma ahayn ninkaan lahu isaga maalun maal maalkaasoo hayrum addoommada aan ahayn wax xoolaha wuxuu ka lahaa lix addoon lixdiiba xor baatiin bayr markuu sii dhimanayay fa dacaa waxa u yeeray bihim lixdii annabiy lixdii addoon nabigaa u yeeray sala alla alay slam fa jazaahum nebigu wuxuu u kala jarjaray bimacnaa u kala istaajiyey alaaan saddex saddex saddex meelood isleeg buu ka dhig labaa meel la taagay labana meel baa la taagay labana meel baa la taagay athalaatha baa loo kala gogoyey uma aqraca baynahum waa u qori tuur lixdii lababu meel taagan tahay ayaa loo qori tuuray qori tuurkaasoo la garan maayo fa actaqa markaa nebiga xoreeyey itnayni labo labaa xoreeyir quracadii baa usoo baxday wa araqa arbacatan afarna waa addoomeeyo addoonnimo ku xukumay arrintaa maxay tahy saddex meelood meel baa dhahay ninkan buu xoolihiisa ku tasarufi karay lix maxaa marka saddex meelood markii loo qaybsho meeshii waa laba soo ma marka labadaas baa xoroobi kara weeyaan wa qaala nebigu wuxuu ku yidhi lahu rajulkii lahu lirajul qawlan shadiidan hadal daran buu ku yidhi nabigu waa canaanta ninkii isaga ahaa hadal culus baa nebigu ku yidhi alayh salatu wasalaam rawaahu muslimun wa abu daawuuda wاnnasa'iyu wallahu aclaa wa aclam waxa weeyaan marka tasarufkaasaa ninkii lagu canaanta horta oo qofku markuu sii dhimanayo adoo caafimaad qaba waxaa doonto bixi mar haddaad sii dhimanaysa dardaarankii wasiyada uluskaasaa lagu ogola waxaad wax u dardaarmaysidna dadkii ku dhexli lahaa waa inaysan noqon waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya waxa la yidhaha quracada iyo qorituurku inuu iska bannaan yahay laa wasiyata liwaarisin qof wax dhaxal iyo dardaaran ma leh qof dhaxalka wax ku leh wasiya ma leh wax looma dardaarmi karo can abi umaamata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuulallaahi baan maqlay sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay fii khudbatii khudbadiisii caama xajati lwadaaci sagootiga xajkiis xajkeedii sanadkeed sanadka xajatulwadaac isagoo nebiga khudbada ku leh dhexdeeda ayaan maqlay buu yidhi in allaha ilaahay qad acdaa waa bixiyey waa dardaaramadii nebiga ka mid ta sagootigiisii bay ka mid tahay qad acdaa ilaahay waa siiyey likulli dii xaqin xaq midu saaxiiba dhammaantii xaqahu xaqiisa u siiyey falaa wasiyata liwaarisin ogaada mid wax dhaxlaa dardaaran ma leh wax looma dardaarmi karo kanaa xoolaha macnaha hayn jiray ama kanaa ugu weyn ama wax la mid ah isagoo dhaxalkii wax ku leh wax gaara loo dardaarmi maayo falaa wasiyata liwaaris waaya hadday dhacdana socon mayso kuwa kaloo dhaxalka wax ku lahaayo dhan inay ka raalli noqdaan oo dhahaan qofkaasi wuxuu dardaarmay waan waa u daynay intii loo sheegay mooyaane ma shaqaynayso falaa wasiyata liwaari alwaladu waladka iyo ilmuhu lilfiraashi firaashkaa iska leh walilcaahiri midka zaanigaayo zinada sameeyeyna alxajaru dhagax ayaa u sugnaaday macnaha hoogid iyo waxwaayid baa u sugnaatay wey oo qofka macnaha waxba waayaba waxay dhihi jireen carabta hebel dhagax baa usugnaaday xajar baa usugnaaday marka ilmaha xaaskaas qofkaas dumarka ah ilmaha ay dhashay firaashkaas lagu dhalay baa iska leh waxay ka dhigan tahay qole ninkii firaashka lahaa ayaa ilmahan raacaya haddii nin kale sheegto yidhaahdo qof kaloo firaashkaas aan lahayn nin kaloo aan firaashka lahayn yihahdo ilmahaas aniga weeyana walilcaahiri dee zinoba sheeganaya markaa ninkaas xumaanta sheeganaya alxajaru baa u ahaday dhagax baaba u sugnaadayoo waale waa hoogid baa usugnaatay iyo waxwaayid ama rajmi baa usugnaaday haddii rajmi meesha oo markii la rajmin jiray ay tahay wa xisaabuhum xisaabtoodana ummadda oo dhan iyo khalaa'iqduba calallaahi ilaahay bay ahaatay way nin baa maalan xaas nin kale qabayba ilmaha ay dhashayba wuxuu yidhi leeyahay ilmahan anaa dhalay ilmaha islaanta dhashana nin kalaaba qabay oo firaashi u ahay ninkaa zinada sheeganaya waxba ma leh dhagax waa in lagu dilo maxaa yeele zino qorto ilmahana ninkii zawjkii ayaa la haleeshiinaya gabadhaa qabay waman iddacaa qofkii u nasab sheegta ilaa kayri abiihi aabbihiis cidaan ahayn in hebel hebel baa la yidhaahdaa aan la dhihinin ayuu sheegtay abtiris kale awintamaa wuxuu u nasab sheegtay ilaa hayri mawaaliihi sayidiyaalkiisii kayrkood kuwii xoreeyey kuwa aan ahayn facalayhi kaa dushiisa lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa ahaatay lacnadii ataabicatu dabagelaysa ilaa yowmi alqiyaamati maalinka qiyaamada raaci sababtoo ah been buu sheegay ilaahay buu ku been abuuranaya nin aan biyihiis laga abuurin buu leeyay in hebeel baan aho kaas ay dhalay wax daruura iyo wax ku khasbaya arrintaasna ma jiraan marka cid aan ilaahay biyi biyahoodii ka abuurin buu sheeganaya ciddii laga abuurayna waa diidaya ilaahay buu ku been abuuranaya laa tunfiqu imra'atun islaannimo nafaqayso min beyti zawjihaa gurigee ninkeeda ilaa biidni idankiisa mooyaane wax kama bixiso qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi wala dacaama raashinka iyo miyaysa bixinayn heri waa la imaanayahay qaala wuxuu yidhi daalika dacaamkaasi raashinka ay sheegaysaan afdalu amwaalina xoolaha iyaga kan ugu fadliga badan wey isagaan ba ugu jecel xoolaa dacaamkaaba ugu fiican a wax iska kariya wax iska qalmaa oo cunnadii iyo waxaas qofkii dumarkaa iskama samayn karayso haddaan ninkii raallowsan ka ahayn laakiin ninka waxaa u fiican waxyaalahaasoo dhan inuu reerka u saamaxo oo isagaana sadaqaha u noqdeen qofkaanna qof ma garanaysaa ciddii u timaadda waxbixin kadha ha noqotee xoolahaan loo diidayana waa xoolihii isagu lahaa iyadu wixi ay gaar u leedahay way bixin kadhaa rawaahu tirmidi ayaa wariyey wa saaxibahu labadiisa saaxib sanadkuna waa saxiix marka idan baa fiican raggu inay bixiyaan fasax yaakulu waa cunaa alwasiyu kii wasiga ahaayee loo dardaarmay min maalil yatiim agoonka maalkiisa wax ka cunahaya bilmacruufi si wanaagsan buu wax uga cunahaya wasiyaa la dhahaa wasigu waa qofka loo wakaashay agoonta xaaladeeda amarka agoonka ama kuwa la sharay safiinnimo loo sharay ama xoola sayrsayrin loo sharay baa arrintoodii loo dhiibay wasi carruurtaas mas-uuliyaddeeda agoonta hebel baa qofkii maalan aabbahooda markuu dhibanaya wuxuu yidhi arruurta arrintooda waxau ku ogaaya hebel hebel wasi baa la yidhahdaa kaasaa wasi la yidhahdaa ama dawladdaaba magacaabi kadhaba waxaa waajibaa lagu leeyahay qofka noocaasoo kalea inuu noqdo qof diinta mashhuur ku ah ammaanana leh qofkaasaa raba carruurtii waxyaalaha maaragtay soomaalidu aysan saa u isticmaalin weeyaano waa saarin dee sharcigu sheegayo cajaa'iba ilmahan marka qofka dhalay inuu dad wanaagsan ku ogaado hadduu adduunka ka tago dadkaas oo ammaano iyo diin le hadhow tiso u barbaar qofkaasi isaguna u gacan qabto oo u barbaariyo wax u baro oo waka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi in aladiina kuwa yaakuluuna cunaya amwaalal yataama agoonta xoolahooda dulmanna ku cunaya dulmi inamaa yaakuluuna waxaynu cunayaan fii buduunihim calooshooda iyo beerarkooda iyo caloolahooda waxaynu cunsiinayaan waxay cunayaan naaran ayay cunahayaan waseyaslawna waxay geli doonaan kuna guban doonaan saciira naarta huridda badan oo saciiro la yidhaahdo naarta ayay geli doonaan baa la yidhi waa ku gubanayaan wey waaya waa agoonta dadkii loo dardaarmay kuwa kalena dee aayaddii ka hadlaysa walaa tu'tuu sufaa'a amwaalakum alatii jacala allah lakum qiyaaman aayaddaasa ilaa akhirilaaya qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu canha ilaahay raalli ha ka noqdee waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf aayaddaa tafsiirkeeda waxay ka tiri oo waa maxay qofkii isagu hani ah oo wixiisa heli kara falyastacfif ha iska isticfaaf ha sameeyo ha iska dhowrsado oo agoontabu waxeeda ha u daay qofkii faqiirana macruuf iyo si wanaagsan ha uga cuno aan ka maarmi karin adoontii inuu u shaqeeyana waa laga maarmaan isagiina had ad iyagu igu shaqeeyaayo waxa u baahanya meesha in bilkiisa ka soo galo si wanaagsan wax uga qaato waxaan macna xadgudub ahayn waxay tihi caaisha unsilad waa la dejiyey aayaddaas waa la soo dejiyey fii waalil yatiima agoonka kan tawalinaya ee gacanta ku haya an yusiiba inuu asiibo min maalihi agoonka maalkiisa idaa kaana markuu yahay muxtaajan mid baahan ninka xoolaha ugu shaqaynaya agoonta hadduu baahan yahay xoolahaas wax ka asiibaya biqadri maalihi maalkiisa qadarkeeda waa maxay dee agoonka bilmacruufi weliba si wanaagsan laba kii yar buu qaadanhaya ninkaan agoonta xoolaha u haya biilka ku filan iyo isagoo kale mushaarka uu ku shaqeeyo labada hadba kii buu ka qaadanaya biqadri maalihi bilmacruuf si wanaagsan taan baa loo ogolya hadba kii yar buu qaadanaya hadba shaqadoo hayo wax u dhigmo rawaahu lbukhaariy can camr bni shucayb can abihi can jadihi radia allahu canhum ana rajula nin ba ata nabiya u tegay sala allahu calayhi wasalam faqaala ninka wuxuu yidhi innii faqiirun waa waxaan ahay nabi allow faqiir laysa lii shayan waxba iima ahaan weli yatiimun agoonna waa ii ahaada agoon baan gacanta ku hayaa xoola leh aniguna faqiir baana faqaala nabi wuxuu yidhi kul cun min maali yatiimika agoonkaada xoolihiisa wax ka cun hayra musrifin mid xadgudbaya hayrka xaala tahay adaan xadgudub samaynay walaa mubaadirin mid degdegaya hayrka xaalaa tahay oo xoolaha bixbixinaya oo intuu bixbixiyo kala degdegayo ilmahan inuu ku qaangaaro intuusan kugu qaangaarin oo carruurta agoonta kugu waaweynaan ila hadday waaweynaadaan iyaga xoolahooda qabsanaye adoo aan taa kala degdegayn kayrka xaalata walaa muta'asilin mid ka faraq buuxsanaya ama ka faraq qabsanaya oo ka maaltabcanaya kayrka xaala tahay haddaadan ka maaltabcanayn oo aadan qaangaarkooda kala degdegayn oo aadan xadgudub samaynayn ka cun agoonka xoolihiisa wax ka cun rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wanasaayu imaam nasaa-ina waa wariya xadiidka marka waxa weeyaan xadgudubkan baa la diidan yahay wax allaal wixii xadguduba lama ogola can abi darin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulullahi nabiga ilaahi baa ii yidhi sala allahu alayhi wasalam yaa abaa darin abaadarow ini anugu araaka waxaan ku ar waan ku arkaa daciifan xaalat abudarow nin daciifa inaad taan ku arka oo see ah arrimaha dawliga maamulka waxyaalahaas aadan awood u lahayn maarayntooda maca daalika wa ina anigu uxibu waan jeclahay laka adiga maa uxibu linafsii nafteyda waxaan la jeclay sida kale abudar nin ka fiican male ee dadkaa macnaha waxay kala yaqaanaan ama karti u kala leeyihiin qaabka maamulka iyo waxyaalahaas marka adiga inaadan arrimahaas ku awood daran tahay baan u jeedaa nafteyda waxaan la jeclaa ana naftaada la jecla haddaba falaa tamaranna ta'ammaranna cala tnayni laba dushood ha u amiir noqoni laba qof madax ha u noqoni ka badan iskaba daaba naftayda waxaan la jeclahan kula jeclahaye laba qof madax ha u noqon madaxnimadii lagu ordayey wataa walaa tawallayanna hana tawallinin weligaa maala yatiimin agoon maalkiisa saxaabigaa nebigu aad buu u jeclaa dardaarankiisii waxyaalaha uu sheegana waxaa ka mid a agoon xoolihiisna iska ilaali ha qabani madaxnimana ha qabani laba madax u noqon rawaahu abu daawuud wa muslim saasa ku nabadgelasa nafteeda waxaan la jeclaan kula jeclay inay nabadgeshid wey madaxnimo ka fogow waxyaalahaas kalena ka fogow marka dee qofki isagoo awood u leh dee sharcigu waa u ogolya waa fiicanta agoontii in wixii loo qabto oo loo hagaajiyo oo waka dadkii la maamulo oo kin waa qofkii kartideeda iyo awooddeeda le iyo cadaaladdeeda iyo cilmigeeda qofkaan mar xaqii u qumi karin bas weeyaan marka nebigu isago calayhi salaatu wasalaam dee saa isagu ma ahayn arrimahan awoodba ulahaayoo madax oo dhan sayidkoodii baa nebigu ahaa muslimiinto dhan baa nebiga xukumaya calayhi salaatu wasalaam kan ugu caqliga badan uguna cilmiga badan uguna cadaaladda badan buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yutma agoonnima ma jiro bacda buluuqin qaangaarka bacdi mar haddii qofku qaangaaro agoonnimo ka dambaysa ma jiro agoonnimadii qaangaarnimadaa isku dhammaatay qaangaarnimadu waa inuu qofku ixtilaamo oo biyahaas manida iyo waxaa isku arko ama waa inuu shan iyo toban sano gaaro ama waa in culimmada qaarkood ku dareen timaha hoose iyo ay soo baxaan gabadhina dhigga caadada iyo waxaas baa iyana loogu daraya xaydkii can caliyin waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala sayid cali baa yidhi xafidtu can rasuulillaahi rasuulka ilaahi waxaan ka xafiday sala allahu calayhi wasalam laa yutma bacda ixtilaamin ixtilaamka bacdi agoonnima ma jidho ixtilaam intuu qofku dhadhabka iyo waxa arkayoo isagoo hurdo iyo waxaas buu arrimahaas guurka iyo jimaac iyo waxaas buu hurdadii ku dhex arka walaa sumaata yowmin maalin aamuskeed ma jiro ila leyli laga gaariyo habeenkii maalin dhan qofku inuu iska aamusnaado ilaa caaw lama ogola jaahiligii baa samayn jirayoo waxay u arki jireen inay arrintaasi fadli tahay iyo sharaf sharcigeennaa diiday marka maalintaasoo dhan qofka iyaga mar san hadlayn ilaa habeenkii juu ma dhaayo rawaahu abu daawuud can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi curidtu waa laysoo bandhigay haddaan ibni cumar ahay cala nebiy baa laysoo bandhigay sala allahu alay slam fi ljeyshi ciidankii dhexdiis ciidan baa laysoo dhexdhigayoo la iisoo bandhigayoo macnaha inaan ka mid noqdo wa ana aniguna ciidan baa la qaadanay ibnu arbaca casha casharata sanat afar iyo toban sano wiilkeed baana afar iyo toban jir baana falam yaqbalni nabigu ima aqbalin nlayma qoran buu yidhi hawaaya dhahay baa leeyihi fa curidtu waa la iisoo bandhigay calayhi nabiga min qaabilin sanadkii soo socday fii jeishin ciidan baa sidii kale misna laygu soo diro wa ana aniguna ibnu hamsa casharata shan iyo toban sano sanatan shan iyo toban jiraan ah faqabilanii nabigu ay aqbalay waa qaangaar markaas moo jeeda shan iyo toban sano da- buu ku qaangaar qaala naaficun baa yidhi waxadatu bi hada xadiidkan baan u sheegay cumar bn cabdilcaziiz ninkii caadilka aha faqaala cumar bin cabdilcaziiz baa yidhi haadaa kaas haadaa waa kee haadaa hamsata casharkaas xaddu maa shay xaddi weeyaan bayna asakiiri walkabiiri kan weyn iyo kan yar udhexeeya farqiga lagu kala garto xadda udhaxaysa kan weyn iyo kan yar waa da-da shan iyo tobanka weeya hadduu ka yar yahay shan iyo toban waa yaryahay qofka hadduu gaadhay waa weyn wa fii riwaayatin waxay haadaakaasi xaddu maa shay xadkii iyo faasilkii weeyaan bayna duriyati caruurta iyo walmuqaatilati ragga dagaalamaya udhexeey almuqaatila ragga dagaalama ee muqaatiladaa iyo duriyada waa caruur waxa lagu kala garta weeya inuu da-daa qofku gaaro waa shan iyo toban sano oo dayaxa weeyaan qabar ah hilaali ah rawahu lhamsa can cadiyata alquradiy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi curidnaa waa nala soo bandhigay buu yidhi cala nabiy baa naloo soo bandhigay waa nala soo dhooba sala allahu alay wasalam yooma quraydata maalintii qurayda a nimankii iyaga ahaa reer bani qurayda fa kaana wuxuu ahaa buu yidhi marka ninkaani dadkii meesha la qabtay buu ku jiraa markaan nimanka lala dagaalamay ee gaaladaa dadkii laga qabtay buu ka mid yahi caruurihiiy wixii markaasaa dadkii baa nebiga loo soo bandhigay dadka waa la kala shaandhaynaya fa kaana waxau ahaa buu yidhi man ambat ninkii bixiyey ambat timaha hoose qofkii soo saaray qutila waa la dilaya qof weyn inuu yahay la arkay calaamad boot sawir dadkaa la soo bandhigay buu ku jira qoortaa laga goyna waa raggii waaweynaa gaaladaha waman lam yumbit qofkaan bixinin oo macnaha soo saarin timahaasna khuliya sabiilu waddadiisa loo qaali yeelay sida ayaa lihii waa caruure fa kuntu waxaan ahaa oo dadkii xataa gaaladiiba carruurtoodii iyo xaasa islaamihii iyo wakaas layska layn maayo maaha dadkaan iswada laynayo oo carruur iyo dad weyn iyo qofna aan u abayeelayn fa kuntu waxaan ahaa bu yidhi anigu miman duul baan ku jira ba yidhi lam yumbita aan bixinin aan waxba soo saarin ilmo yar baan ahaa bu yidhi fa khuliya sabiilii waddadeydii baa la qaaliyan waa laysii daayey ilmaa noqon wakaa xadiis buu ku warinaya saxaabi weeye rawahu tirmidiy markii dambe fi siya siyarkaa lagu wariyay xadiidka waxa weeyaan marka qoladii waxay ku ahaayeen qoladihiisu reer quraydo oo cahdigii nebiga buriyey calayhi salaatu wasalaam nebigaa go'doomiyey bil dhan baa cunaqabatayn la saar markii dambe waxay dhaheen waxaan ku degaynaa ninkii la dhihi jiray sacad binu mucaad xukunkiisa saacad baa yimido wuxuu yidhi waxaan xukumay ragga waaweynna in la laayo carruurta iyo dumarkana la addoonsado nebigu wuxuu yidhi ilaahay xukunkiisii ayaad waafaqdo xukuntay markaasaa waaweynkii iyo yararkii baa la kala xulayaa waxaa suurtogeli weyda markaa in la kala garto dadkii qaar ilaa ixtilaamkii iyo da'dii midna lama garan karo markaasaa calaamadan loo leexday oo timahan hoose qofkii lagu arkana waa la dilayey qofkii laga waayana waa la sii daynay cadiyaa marka ka mid noqday dadkii laga waayey timahaas oo la sii daayey arrimahaas saddexdaa marka shan iyo toban sano ixtilaam timaha hoosea muuqda intaasba ninka waa laga heli karaa dumarka waxaa loogu darayaa xayd haddii la helo dhiigga caadada way qaangaadh wnasaa-iyuna waa wariyey xadiidka fii alaaqi sabiy bilafdi wuxuu ku wariyey faman kaana muxtaliman qofkii mid ixtilaamay ahaaday aw nabatat caanatu caanadiisa ay soo baxday qutila waa la dilayey waman lam yakun kadalika sidaa qofkaan ahaanina turika waa laga tegey farha laga qaaday wey wallahu tacaala aclى waclam alfasl اthaamin fi lcitqi waxau ka hadlayaa ciqiga cidqi waa xorayn weeyaan fadliga uu leeyahay iyo cajaa'ibtiis ayaa laga hadlaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi falaqtaxama muxuusan la gudbin oo la jiirin alcaqabat jiirta iyo karinta wamaa adraaka maxaa ku ogeysaya mal caqabatu caqabadu waxay tahay faku raqabati weeyaan haddaba raqaba iyo ado qoor fakinteed addoonkii o dhan baa looga jeeda lakiin meeshaa qoortaabaa hadda raqabada loo yaqaanaa addoon la xereeyo weeyaan waxyaalaha muhimka camalka wanaagsan in aan la timaadi lagaa rabo aw idcaamun ama waa quudin fii yowmin maalin dhexdii maalinkaasoo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman la quudiyo agoon agoonkaasoo daa maqrabatin qaraabo u saaxiiba waxyaalaha ajaa'ibka ah oo lagu leeyahay warmaajiirta dhaaftis waxaa ka mida maalin gaajo u saaxiiba inaa quudisid agoon qaraabanimo u saaxiiba oo amase miskiinan miskiin inaa quudisid miskiinkaasoo daa matrabatin dhuldhac iyo caradhac u saaxiiba oo faqri la degay aad culasiis waa waxyaalaha waaweyn ba ka midta waxyaalaha waaweyn ayay ka midta miskiinka baahan iyo agoonka waxa loo tarayo can saciid bni marjaanata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii abu hurayrata ii yidhi buu yidhi qaala nebiyu baa yidhi sala allahu alayh wasalam ayumaa rajulin ninkii kaa ninkaasoo actaqa xoreeya imra'an qof qofkaasoo musliman muslima istanqada allaahu ilaahay waa koriyaa oo waa badbaadiyaa oo waa fakiyaa bikulli cudwin xubin kasta oo minhu kii la xoreeyey ka mida minhu min alcatiiqi kii la xoreeyey ka mida ilaahay wuxuu ku furtaa cudwan xubin oo minhu muctiqi ka mida kii xoreeyey min annaari buuna kaga furtaa weeyaan minhuda hore waxaad u celinaysaa waa kii ma garanaysaa catiiq ahaa middan dambana minhuda dambana muctiqii baa u celinaysa qaala saciidun baa yidhi faindalaqtu waa tegi ilaa cali bni xusaynin cali bin xusayn baan u tegi radia allahu canhuma faahbartuhu waa u sheegay xadiidka facamada wuxuu u qastay cali ilaa cabdin addoon addoonkaasoo lahu isaga u ahaaday kaasoo qad adaahu uu ka siiyey bihi addoonkaba cabdullaahi bna jacfarin baa wuxuu ka siiyey casharata aalaafi dirhamin toban kun oo dirham ow alfa diinaarin toban kun oo diinaar addoon lacag badan laga siiyey oo owlahaa buu u qastay toban kun oo diinaar ama dirham faactaqu waa xorey ilaa waxaa loo sheegay xadiid cajaa'iboo qofkii addoon xoreeya xubinba xubin baa ilaahay ku furanaya kaa xoraysa gacantiisa gacantaada naarta looga xoray lugtiisa lugta waka rawaahu sheekhaan watirmidiy walimuslimi watirmidiyi man actaqa raqabatan mu'minatan addoon mu'minada qofkii xoreeya raqabatan qoor mu'minat actaqa allaahu ilaahay waa xoreeyaa bikulli cudwin xubin kasta oo minhu ka mida cudwan xubin ayow mina naari naarta kaga xoreeyaa xataa yuctiqa ilaa ilaahay xoreeyo farjahu farjigiisa bifarjihi farjigiisa xubinba xubinka la magacaabaa lagu xoraynaya weeyaan oo naarta looga furanaya sidaas baa loo sheegay welidaaba waxaa fiican markaas sii sunnaa dee ninku inuu nin xoreeyo ilaa waa isku xubnee qofka dumarkaana qof dumara inay xorayso addoon can abi darin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey annabiya sala allahu alayhi wasalam ayula camali afdal camalkiisa eebaa ugu fadli badan shaqo la qabto nebi alla maxaa ugu fiican qaala nebi wuxuu yidhi iimaanun billaahi ilaahay oo la rumeeyo iyo wa jihaadun jihaad fii sabiilihi waddadiisa lagu jihaado labadaa waxbaa ugu fiican qultu waxaan idhi fa ayu riqaabi qooraha iyo addoommada la xoraynayo teeba afdal ugu fadli badan addoon la xoreeya tee ugu fiican qaala wuxuu yidhi aqlaha midda ugu qaalisan amanan xagga lacagta wa anfasuhaa midda ugu wanaagsan cinda ahliha ehelkeeda agteeda addoon qolada haysata jecel yihiin aysanba iska gadayn oo u bogsan yihiin oo aad ka furatid intaad ka geda a xoraysid taasaa ugu fiican ee wax la yska nacay lama rabo qultu waxaan idhi fa in lam afcal haddaanan samayn ka warran maxaa kaloo fiican inaan qabto qaala wuxuu yidhi tuciinu waxaad u kaalmaynaysaa saanican nin saanica oo sanca yaqaana baa sancada uu ku jiro ugu kaalmaynaysa hawshaa la qabanaysa aw tasnacu ama waad waxaad u samaynaysaa liakhraqa yaa mid caajiza oo sancallaaway aan waxba aqoon baa sancada u qabanaysaa warkeen anaa kuu qabanaya maba yaqaanba shaygaa uu rabo inuu qabtaba bes qultu waxaan idhi fa in lam afcal haddaanan samayn ka war maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi nebigu tadacu naasa dadkaad kala tegaysaa min ashari sharka sharkaadaa ummadda ka daynaysa fa innahaa khasladaasi sadaqatun sadaqa weeyaan ummadda sharkaada ka cesho ummadda dhibtaada yosan gaari taasaa sadaqa ku ah rawaahu sheekhaani waliabi daawuuda watirmidiyi ayumaa rajulun ninkii ka aho ninkaasoo muslimin muslima oo actaqa xoreeya rajulan nin ninkaasoo musliman muslina fa ina allaha ilaahay jaacilun kii yeelaya weeyaan wiqaa'a kulli cadmi laf kasta ilaashimaheeda oo min cidaamihi kii muctiq ahaayee uu xoreeyey lafihiisa ka mida cadman laf baa ilaahay wiqaayo iyo ilaalin uga dhigayaa oo min cidaami muxararihi kiisi la xoreeyey lafihiisa muxararkaasaa macnaha ka dhigan marka catiiqi kii la xoreeyey ah min annaari naartoona ilaahay wiqa iyo macnaha uga dhigahaya min annaari naarta xaggeeda wiqa ilahay uga dhigayaayo kaga ilaalinaya waayo imra'atin islaamtii ka ahoo waa islaan islaan xoraysa actaqad iyana xoraysa imra'atan muslimatan islaan muslimada fa ina allaha ilaahay jaacilun kii yeelaya weeyaan wiqaa kulli cadmin laf dhammaanteed ilaashimaheeda oo min cidaamihaa lafaheeda ka mid a midda xoraysay cadman laf oo min cidaami muxararihaa tay xoraysay lafaheeda ka mid a ayuu ilaahay ilaashima uga dhigahaya mina naarin laga ilaalinahayo wiqaa uga ah waa nin nin xoreeyey iyo islaan islaan xoraysay weeyaan waliasxaabi sunani maalu ladii kii maalkiis yuctiqu xoraynaya cinda almowti dhimashadaatan qofka markuu sii dhimanahayo wax xoreeya oo addoommada xoreeya kami ka maali ladii kii oo kale weeyaan yuhdiihu hadeeye ilaahay shabiica markuu iska dhergay qofka markau dheragtu ka badato isagu baahidu ka ba'do markaa dadka wax siiya ee markaa isagu marka kale wax bixin ee markuu dhergo wax bixiya sidaasoo kale ka dhigaya qofka markuu sii dhibanaya xoraynay ee maxaa fiican adoo caafimaad qababa inaa wax horaysid sida adoo caafimaad qababa inaa wax la baxday ay tahay oo aad wax u hadiyeysid waxa ka dheragta keliya lama hadiyeeye waay can ibni cumar radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nab wuxuu yidhi man actaqa cabdan addoon qofkii xoreeya walow cabdigaasna maalun maal u ahaaday maal baa la saaxiibsan addoon maal ma mulkiye wuxuun baa loo dhidhiib fa maalulcabdi addoonka maalkiis lahu cabdigaa iska leh ilaa an yashtaridahu sayidu sayidku inuu shardisto mooyaane sayidku inuu shardisto mooyaane wixii addoonkaas watay addoonkan baa iska leh macnaha addoon baa xoroobay maalkii addoonkaa xoroobay isagaa iska leh lahu addoonkaa iska le weeyaan waxaa la leeyahay damiirku dee wuxuu noqonayaa liaqrabi madkuur wax la soo sheego wax ugu dhow ayaa damiirka loo celiya inta badan ilaa musawaq iyo la helo mooyaane sayidku addoonsan shardisan marka maalka addoonkii un baa iska leh dadka wanwanaagsan caadadoodaana saa ku dareedhay inay iskaga daayaan inta wax siiyaan addoommada can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi waladu zinaa zinada im weladkiisa ilmaha zinada ku dhasha sharu alaaati saddexda isagaa ugu shar badan labadii dhashay iyo isaga saddex isagaa ugu shar badan waana waxa weeyaan waa ilmo meel xun ka dhashay wey aabihii iyo hooyadii iyo isaga oo isagu zinaba lama imaane mana jirane iyo markii waxaanay samaynayeen dee biyo xaaraana ayuu ka yimid oo laba dhinac ka yimid inta badan fa yakunu fi lqaalib inta badan ilmaha zinada iyo balaayada ku dhashay wuxuu noqdaa manbacan lishuruuri waalqabaaix waxa weeyaan sharka oo dhan meeshuu ka soo bu- burqanayo iyo xumaanta mara waa waa dhib badan yahi fasaad iyo dhib iyo shar dadka buu kula dhex jiraa ummadda ilmihii badanaa saa ku dhasha isagu dembiga horesan lug kulahaane laakiin waa dhib badan yihiin laakiin labadii isaga dhashay dembiga ay sameeyeen isaga waxba kama saarna falaa taziru waasirata wasra ukhraa wey taa halkaa waa tag la'an umatica bisawdin jeedal inaan bixiyo raaxeeyo fii sabiilillahi ilaahay wadadiis abu hurayra hadlaya qaala abu hurayra la'an umatica bisawdin fii sabiili illahi jeedal inaan hal jeedal waddada ilaahay ku bixiyo ayaa axabu ilaya laiga kalgacal badan yahay oo aan ka jeclahay min an uctiqa inaan xoreeyo walada zinyatin zina waladkeed anaa meesha waxaa laguu sheegayaa qofkaa xoreynaysa inuu fiican tahay inuu noqdo qof fiican oo aan zina iyo waxaas ahayn ilma zina inaan xoreeyo waxaan ka jeclahay buu yidhi jeedal xuna inaan ku bixiyo fii sabiili illahi qof asalkiisa daahir yahay ayaa fiican inaa xoreysa rawaahu abu daawuud wanasaiy wallahu alam aclam alqariibu qofka qariibkaayoo dhow yactiqu bilmulkiyati milkiyadda ayuu ku xoroobaya kamaa yactiqu lbaaqi inta hadhaba say u xoroobayso cala almaysuuri qofka hodankaa waa maxay tarjamada qof baa waxaa gacantiisa soo galay addoonnimo ku soo galay qariibkiisa asalkiisii aabbihii iyo hooyadii dadkii isaga u ka soo farcmay ama faraciis dadkii isaga ka farcmay saasay gacantaada usoo galaanba inaa xoraysay kaagama baahne xor bay noqdeen milkigaas ay gacantaada soo galeen bay xor ku noqonaya ma addoonsan kadhid weeyaan sida waa tarjamada qaybta labaadee baaqiguba u xoroobayo qofka hodankaa laba qof baa addoon isla lahaa mid xoogaa haysayba addoonka intiisi wuxuu yidhi anigu addoonka barkii aan ku lahaa waa xoreey barkii kalena barkaasaa saraayenayo waa inaad ninkii ka gedid adigu oo aa xoraysid baaqiguna waa xoroobaya calal maysuuri kan awoodi kara wey inta kalena dhiibi kara inta kale hadduu dhiibi karo kii barka hore xoreeyey waa inuu xoreeyo weeyaan labadaa qaybood weeyaan tarjamadu can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى الlaه alيه waslm qaala wuxuu yidhi laa yجزii waladu waalidahu laa yجزii waladun ilmo uma beegtoomi karo macnaha ma jazayn karo waalidahu kii dhalay ilmo la dhalay ciddii dhashay uma beegtoomi karo oo ma uma abaalgudi karo oo maaba ma jazayn karo ilaa an yajidahu inuu helo mooyo kii dhalay waalidkiis mamluukan isagoo mamluug ah oo cid kale addoon ah oo la leeyahay oo fa yashtariihu markaa uu soo gado fa yuctiqahu xoreey u xoreey markaa sidaa unbaa waalidka xaqiisa ku gudi kadhaa baa lagu leeyahay iyagoo reero kale addoomo ah inaad ka soo fakisid xornimadooda usoo celiso xoraysid wax kasta haddaad siisay weligaa si kasta baari u tahay waxa weeyaan waxay kugu leeyihiin baa ka sii badan waxay kugu leeyihiin ayaa ka sii badan rawahu hamsatu ila buhaariy xadiidka arg waa xadiid xoog badan wey can sabrata bni jundubin radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيه wasalama qaala n wuxuu yidhi man malaka qofkii milkiya daa raximin raximnimo midu saaxiib ah kaasoo maxramin maxrama oo aan ma garanaysaa maxramkiisa oo aysan isku xirmeen haddii rag iyo dumar ajnabi oo kale booskood sidaasoo kale qaraabanimona u saaxiiba fa huwa xur qof kasta oo gacantiisa ay soo gasho raximnimo qof u saaxiibo maxramkiisa ah fa huwa xur xor weeyaan saasoo gacantiisa usoo galaba xor weeyaan waalidkiis weeyaan iyo wixii isaga ka farcamay culimada qaar ku darayeen walaalihiis rag iyo dumar caruurtii noocaasa eedooyin habaryaro giddi laakiin culimmada shaaficiyadii waxay leeyihin usuusha iyo furuucdan weeyaan kuwaan hadda waxa looga jeeda rawaha asxaabu sunan walxaakim wa saxaaxa can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi man ictaqa qofkii xoreeya shirka nasiib oo low isaga u ahaaday min mamluukinna uga ahaaday mid la milkisan yahay o la leeyahay addoon lalahaa qayba ku lahaaba xoreey fa calayhi kaasuu xoreeyey dushiisa waxa ah cidquhu xorayntiisa kullihii dhammaantii inta hadhayna ha xoreeya wey waa kii maysuurkaa qofka hodankaa bixin kara waawakaa in kaana lahu maalu bale hadduu xoolo leeyahay xoolahaasoo yabluqu gaaraya samanahu lcabd inta kale waxaad ku bixisid haddaa heli kadhid waa ina xorisa fain lam yakun lahu maalun maal hadduusan u ahaan cataqa waxaa ka xoroobaya minhu addoonka ma cataqa wuxuu xoreeyey inta xoreeyaa ka xoroobaysa rawahu lhamsatu wallahu alaa wacalam almukaataba kitaabayntii weeyaan waagii hore qabla alislaam waa jidhay ka bacdina sharciga islaamku waa sugay macnaha muka kitaabadii waa addoon la kitaabeeyey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waladiina kuwa yabtaquuna dalbaya alkitaaba kitaabaya in la kitaabeeyo oo mimaa malakad aymaanukum ka ahaaday kuwa gacanihiinu ha milkiyeen fakaatibuhum kitaabeeye waxa weeye intaas xoolaha haddaa keentaan xor baa tahay wey kitaabadu in calimtum waase haddaa ku ogaataan fiihim dhexdooda khayra khayr ammaano iyo inay kasbanayaan iyo khayrka waxyaalahaasa looga jeedaan in calimtum fiihim khayra haddii aad khayr ku ogtihin wey can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalat waxay tihi dakhalat waxaa iisoo gashay calaya dusheeda bariiratu gabar bariira la dhaho fa qaalat bariira waxay tihi waa gabadhii qisooyinka lahayd ina ahli aniga ehelkaygii kaatabuunii waxay igu kitaabeeyeen calaa tisci awaaqin sagaal wiqyadood fii tisci siniina sagaal sano fii kulli sanatin sanad kasta uqiyatun ba ahaatay sagaal sano inaan sanadkiiba hal wiqyaad bixiyo ayaa laygu kitaabeeyey wiqyadda waa garanaysa waa afartan dirham ee faaciinini iigu kaalmay caaishaay lacagta ila bixi bay tir xaaskii nabiga u timi faqultu waxaan ku yidhi tir caaisha lahaa gabadha ii timid in shaaa ahluki ehelkaadu hadday doonaan an acuddaha inaan u tiriyo lahum iyaga caddatan waaxidatan tiro keliya sagaalka sano lacagtay sugi lahaayeen hal mar inaan faraha ka saaro u tiriyo miiska udhigo hadday doonaan hadday doonayaan oo tiqaki anna aan ka xoreeyo oo wayakuuna alwalaau weluuna ii ahaado lii aniga facaltu waa samaynaya anaa lacagta miiska u saaray waan ku xoraynaya walahaadana anaa le walahu waxa weeyaan qofka inaa nicmadii macnaha xoraynta qofkii xoreeye uu iska leeyahay biri ka maal xataa qofka wax dhaxlay haddii la waayo qofka welihiisa le baa iska leh fadakarat gabadhii bariira waa sheegtay daalika warkaas liahliha liahliha bay u sheegtay qoladii sagaalka sano lacagta ka sugi lahayd bay tiri lacagta haddii laydin siiyo sidaa kale idinku bay yeelaysa faabow qoladii waa diideen maxay diideen lacagta waa rabaane ilaa an yakuuna alwalaau lahum walahu inuu iyaga u ahdo lacagtana hanala siiya dhehen walahana hanagaa leh maxaa meesha yaalla marka fa atatnii way ii timid bay tiri caaisha gabadhii waa igu soo noqotay fadakara daalika arrinkaasay ii sheegtay arrintii qoladii ay kala soo kulantay ii sheegtay fantahartuhaa bay tiri waan guulguulada waa canantay waa ku in kara waxaas wax dhici kara maahaan irit sagaal sano waxay sugi lahaayeen baan hal mar u tirinayaaye ya seebay walaha u shardisan karaa fa qaalat gabadhii waxay tihi bariiro ahayd laa laa hallaahi da waxaa hadda noo qoran laa haa allaahi idan ayaa inoo qoran waxaa kaloo la sheegay laa haa allaahi daalikana waa la sheegay culimada carabiyadu waxay leeyihiin wahaadaani khada labadaba waa gef midda noo qoran iyo middaa kaleba sida saxdaa waxa weeyaan laa hallaahi da in la yidhaahdo laa maya bay tiri hallaahi wallaahi bay ka dhiganta markaa ilaah baan ku dhaartay da waxaan ku dhaaranaya kaa weeyaan tabtaasi nimanku waxba hay canaanan tabtaasaan kala soo kulmay weeyaan qaalad waxay tihi fasamica rasuululahi baa maqlay arrintii sal alla alay slam fasa'alanii waa weydiiyey faahbartu nebigu waa u sheeg faqaala nebigu wuxuu yidhi ishtariihaa soo gado caaishaay gabadha adigu wa actiqiihaa xoreena washtaridii u shardi lahum kuwa lacagta qaadanaya alwalaa'a walaha u shardi wax dhadeen walaha idinkaa leh lacagtiinana qaata sidaa ku dheh waxaa yeelay shardigaa waa faas waxba kama jiraan fain alwalaa waluhu liman actaqa qofka xoreeya iskale sideedaba marka shardi u soconaya ma aha intaa iskaga shardidid hadhowna wax kasoo qaad ma leh fafacaltu waa uma khadaba rasuul llahi baa khudbeeyey sal la alay slam cashiyatan galabka faxamid allaha ilahay baa mahadi waana calayhi wa ammaana bima ba ku ammaanay huwa ahluhu ilaahay ehlu yahay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa ka bacd arrin weyn weeye arrintu famaa baalu aqwaami qolooyin xaalkood waa maxay yashtariduuna shuruudan shuruud shardisanaya shuruuddaasoo laysat fii kitaabillahi kitaabka ilahay dhexdiisaan ahay maa kaana wixii ahaaday oo min shardin shardiya oo maa kaana min shardin wixii ahaaday oo shardiyo laysa aan ahayn fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisa fa huwa baailun baail weeyaan wa in kaana haba ahaado mi'ata shardin boqol shardibe boqol shardiba ha dhammaa tiradaba ha ka batee kitaabka ilahay mar haddoosan ogolayn wax kama jiraan wey oolata dee meesha ku tukanaya waa maqlaya hebel iyo hebelna si gaara looma dhihinoo lama ceebayn kitaabullaahi ilaahay xukunkiisa kitaab bimaana xuguna kitaabullaahi ilaahay xukunkiisu ayaa xaqu xaqnimo badan wa shardullaahi ilaahay shardigiisa awhaqu adayg badan wa fii riwaayat facataqat gabadhii waa xorooda bariiro ahayd markii la soo galay wa kaana zawjuha ninkeedu wuxuu ahaa gabadha la xoraynayo cabdan addoon laba addoon isqabe awal haaya iyadii baa xor noqotay fakhayarahaa rasulla rasuulka ilahi baa doorgeliyey sal alla alay slm fakhtaarat nafsaha nafteedii bay dooratay wuxuu yidhi nebigu xor ba adigu noqotaye ama ninkaadi sidii ula joog waa kuu bannaantay isagoo addoona ama waxa weeyaan iskaga tag dee kufkuumaha mara kale waa fasakhmaya inta fasakhdi iskaga tag fakhtaarat nafsaha bay dooratay waxay tihi ma rabo walaw kaana xuran laakiin ninka qabayi hadduu xor ahaan lahaa gabadhaan markii hore lam yukhayirha nebigu ma doorgeliyeen ilaa xornimay iskugu tageen markaas ee isagiiba addoon ahaa rawahu lkhamsa weliba waxa weeyaan aad bau u jeclaa ninkeedu ninkaan addoonka ah waxaa la dhihi jiray magaciisa muqiif aad bau u jeclaa marka nebigaa yidhi maa iska joogtid oo gabadhii oo way diiday waagii dambe isagiina xor buu noqday markau xor noqday markii hore horta iyadii ay diiday ninkii oo iskaga tagto tiri ma rabo mar haddaysan go-aan ahayn nabi allow ayuu iska daba socon jiray gabadhii oo jacaylka u haya darteed markaasaa nebigu dhihi jiray calayhi isalaatu wasalaam bal ilaahay cajaa'ibtiisa macnaha mayadnaan la yaabanayn jacaylka uu jecel yahay isagu iyo nacaybka iyadoo ay nacabta ay ka cararayso markii dambe ilaa shafeecadii nabiga diiday ergadii nabigasan ergadiibasan erga qaadine xaaladii baa isbedeshay waagu xoroobay baa jacaylkii iyadii ku dhacay isagiina nacaybkii baa ku dhacay bis sidii oo kale dhacday can camr bni shucaybin waxaa laga wariyey can abihi can jadihi radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nab wuxuu yidhi ayumaa cabdin addoonkii ka ah kaasoo kaataba kaataba calaa miati uqiyati kaataba kitaababo macnaha sayidkiisu kitaabeeyo calaa miati uqiyatin boqol wiqyadood lagu kitaabeeyo lacag dhan waa lacag badan oo faadaha lacagtii bixiya ilaa casharata awaaqib toban wiqyadood mooyaane boqolkii sagaashankii kala bixiya fa huwa cabdun kaasi weli waa adoon hal shilin inta lagu leeyahay weli waa adoon waayumaa cabdin addoonkii ka ahoo kaataba kitaababo macnaha sayidkiisu ku kitaabeeyey calaa mi'ati dinaarin boqol dinaar fa addaha bixiya ilaa casharata danaaniira toban dinaar keliya mooyaane fa huwa cabdun isna waa addoon ilaa uu ka bixinay shilin intuu ku harsan yahay weli waa mukaatab lacagta waa lagu leeyahy xor maaha rawahu asxaabu sunani walxaakim saxiix can umi salamata waxaa laga wariyay radi allahu canha qaala waxay tihi qaala lanaa rasuulullahi baa noo yidhi sala allahu alay waslam idaa kaana liixdaakunna gabdhayow middiin marka u ahaado mukaatabun addoon la kitaabeeyey addoonkiiba waxay tihi lacagta intaas haddaa ii keentay xor baat lacagtiibuu raaraadinaya oo fa kaana uu ahaado cindahu addoonka agtiisa maa yu-addii kitaabadii wuxuu ku bixiyo ay soo gasho dhaqaala soo galaan ilaa ummaddaasuu dhex galanayaay waa xamaalanayaaye faltaxtajibha ka xijaabato minhu xaggiisa awal dee addoon buu u ahaayoo si kastoo nin weyn u yahay shaqaalaheedaasoo ka mid ah dadka iskaga khidmeeya kama xijaabanaynin mar haddau lacagtii dhiibi kara hadda bixin karo iyo weliba yuusan dhiibino xoroobine faltaxtaji minhu ha ka xijaabato oo ha iska xijaabto macnaha isma fiirin karaa weeyaan ila hadduu saa la dhaqaali u dhiibo xor buu noqonaya ajnabiga keliya intuu addoonka yahay sacaadib ah qaala bihi akaru salaf wa calayhi bacd lcima rawaahu xadiidka waxaa wariya asxaabu sunani wallahu aclaa waclam allah subxana wa tacala alam